waa tahay waxaa goor dhoweyd magaalada colombos ee gobolka ohio ku soo gebagaboobay koobka toddobaadka soomaalida oo ciyaartiisa kama dambaysta ay iskugu soo baxeen kooxaha seattle washington iyo colombos ee t m t loo yaqaano magacooda marka la soo gaabiyo waxaa koobkii haddaba ku guulaysatay kooxda seattle oo lix iyo laba ugu awood sheegatay kooxdii magaaladan colombos ka dhisnayd ee t m t waxaa dhinaca iga taagan macalin muslimiin iyo cabdirisaaq oo ah kooxda macalinkeeda muslimiin waa guddoomiyaha kooxda marka hore waxaan jeclahay macalinka inaan horta ku hormaro cabdirisaaq dareenkaaga iga waran iyo guushaad gaarteen we're very happy aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan raynay koobkan
maxaa u suuro geliya siyaaral oo gobolka ugu fog waddankan maraykanka ka imaanaysa inay ku guulaysato koobka runta siyaaral been coming here for a long time siyaaral bar badan bay imanaysay experience badan bay u leedahay laakiin anigu sanadkan buu igu cusbaa is a lot of things aa bedelnay and coachkan coachkeenna waaye coachka northern america waaye siyaarna la degan yahay wax badan aan ka bartay ayaa ku gelinay tiimkan yacni muslimiin wax baran oo aad ka baratay ayaa idiin suuro geliyay waa tahay kooxdaadu ciyaartooy fara badan bay isugu jirtay banooni waxaad dheelayseen ka sokow inaad goollo fara badan dhaliseen haddana banoonigiinnu waxa uu ahaa banooniga dhulka ku socda tikataak ee barcelona iyo kooxaha arsenal lagu yaqaano marka banoonigaas xageed ka kacdeen banoonigaas wax badan inaad ka soo shaqaynaynay and creditkaas haddeerto laka hadlaysa banoonigan laisku gursanaayo waa muslimiin strategigiisuu ka mid ahaa banooniga kubadda in hoos loo dhigo iyo in aan tiim aad u fiican la ciyaarnay oo ayaguba ciyaar fiican soo meesha soo bandhigay waa tahay aad baa umahadsan tahay haatan muslimiin baan soo adaya macal muslimiin dadka soomaalida ee kubadda cagta eelku ah aad bay ku yaqaanaan marka ay timaado ciyaarta iyo muddadii dheerada ciyaartooyga hedi marki aad macallinka ahayd waxaad iga warantaa kooxo fara badan baad waqooyiga america luku lahayd weliba gobolkaa siyaaral kooxdani aad guddoomiya u tahay maxay kuga duwantaa kuwii hore maasha allah tabaarak allah horta waa mahadsantahay su-aal fursadda quruxda badan ay siisay inaan ka hadlo tv-ga wax different sidaas usii dhexeeyo ma jiraan bad waxaa jiro sana walba sanadka dambeeyo ciyaartu waxay noqonaysaa casri mar haddii casri ay noqonaysana kulley waxaa rabaa more experience macallin leh iyo tignicalka casriga socda qof agti gareeya oo ilmaha bractice ku siiya waxaa aadna ugu fududeeyey macallin cabdirisaaq oo isxil saaray oo sanadkan sameeyey kooxaha magaalada ka jiraan ayuu wuxuu ku sameeyey selection markuu soo sameeyey ayuu u yimid habeenoo ballamiyey markuu u yimid waan arkay wuxuu yidhi koojkaygaa imaanayo asaan okeyda saaran waa gartay marka kooxdiinnu waxyaabaha horumarka gaarsiinaya waxaa ka mid a in hal koox ciyaartooyda aysan ahayn oad meelo kala gedisan ciyaartooyda gobolka soo xusheen tiimamka gobolka ka jira ayaan ka soo xulnay arrintaasna waxaa aad ugu faraxsanahay shaqada uu qabtay cabdirisaaq waxaa noo misaamaxay in aan guul fiican gaarno ciyaartooyda kala imaatay kooxaha kale iyo sistemka aniga aan wadanay ciddii fulin laheed ayaa ilaahay noo sahlay ilaahayna waa noo fududay waata macal muslimiin gobolkan intaan joogay dadka banooniga ciyaaraya dhallinyaro aad u yaryar ayay ahaayeen waad la socotaa dhibaatada haysata da'yarta soomaaliyeed ee qurbafoorka hadday noqon lahayd dagaal dhexdooda amaba inay ku dhacaan xabadaha isdilka iyo waxyaabaha noocaasa qaar dhallinyaradii soomaalidu waxaa la sheegayaa inay gobollada qaar ka baxayaan oo dagaallo aadayaan barnaamijyada noocaan oo kale maxay ka taraysaa in dhallinta meelaha xun ku dhacaya laga badbaadiyo su-aasha adig iyo cabdisaab waad weydiinaya ferste isboortiga waa wax aad u wanaagsan waaye hal hees hore ayaan lahayn oo ah jirfayow ayaa caafimaad leh qofka hadduu wax barto second inay isboortigu imaato taadna uu u noqdo inuu ku xirmo masaajidka waxaan allah waddale ka baryaynaa maadaama meel aad u adag aan joogno waa in waalidiinta waddankan joogo carruurtooda ay ku bushgareeyaan inay isboortiga kala duwan ciyaaraan waa tahay aad baa umahadsan tahay cabdisaq maxaa ku daraysaa arrinta dhallinyarada markaad ka hadlayso arrintaas ku kore ayaa ka mid ahay one of the things oo micnaha iga celiyey buuqan iyo mxlaa ciyaalkan meelaha kale aadaya wuxuu ahaa sportska saakarka haddana waa waxa keliya idhaqaajiya oo maalin walbaba aan jeclahay ciyaalkeenna inaan ku mashquulino waxaan positifka ah so waa waxaa very dear oo ani aad passionate ugu ahay cabdisaaq aadaad umahadsan tahay adinka iyo muslimiin kooxdiina siyaaral iyo dhammaanba bahda soomaalida ee halkan ku ciyaaraysa waxaan ud leenahay hambalyo